la isdaqoobaliyadaa hadda waqti sideedda saac iyo weliba bari la joogo kolka aan- yaan aragnay eh, meel xaafadda agteeda oo meeshii gaarida ay maraayeen ilmo yaal ilmihii isagaa waxaa lagu duuduubay maraa lagu duuduubay meeshaa la dhigay baambaas buu qabaa funaanad buu qabaa ilmihii haddaan fiiriya waa ilma dhowr bilood dhalan dhowr beri dhalan ama la- ama labaatan beri wuu dhalanay ama wuu ka badan yahay xudunta aatay way ka go'day meeshii waxaa loo dhigay bahashii ilmaha caanaha lagu siinaaye ee ee lagu waraa lagu sii- caanaha lagu siinaaye la dhigay waad soodihii kubanaa loo dhigay meesha kubanaa loo dhigay labadanaa loo dhigay meesha meesha iyagoo ag yaallaan baan u imaaday ha masaasadii baambaaskii masaasadii baa loo geliyey shaarkii wuu qabaa marka meeshii baa la dhigay maraa lagu duudubay anug yaroo orday oo kubad aminka ilme ka imaaday baa ilmihii yaa arkay oo yidhi aabba waxaan kaan arkay meesha waan ugu imaanay anagoo dad badanne ilmihii markaan aragnay ilmihii ilmo marka iyada ee maaragtay dhibaataysan ma ahayn haddaa la dhigay ilmo caano la siiyey oo qabow buu ahaa hataa ma cabaadaynin marka maradii baan ku duuduubnay jiifka markuu ah jiifkii baa gaari ii soo diray ilmihii waan qaadnay cidda jiifkaan geyni ilmihiina wuu nabad qabaa wax balaayo uu qabo ma jiro markii ilmahana ilmo sii daahay oo dhib maraba ma ahayn labadii ruuxi ruuxii waday hadduuba u dhigay hadduu alaabtan dhigay waata meesha u dhigay ilmahan waxaa loo soo fogay meel unbaa laga keeno meesha waxaa loo dhigay waxaa waaye waa un raadgadasho haddee dirifta anaga waan garan ogor waxaa ma ruuxa ma ruux waalan ba eel waxaa dhisay anaga waxaan ruuxan ruux waalan miya marka haddee anaga duruftaa ma garanayno anaga waxaan dareennay haddee waxaan un dareennay un haddee bini aadan bayna waa anagoo idil baaba didnay waaban yaabnay ruuxa ilmaha meesha aminkan dhigay waxaan ku dareennay waa waa la yaabnay anaga aad baan oola yaabnay ilmaha maqbuul waayo in meesha ninkii inuu xe- in ilmaha cabsi daraaddeed in la gashay maxay ilmaha saaka lama tuurin xay lama dhalin habeen hore lama dhalin habeen kaso lama dhalin ilmaha waa ilmo kobce ilmo kobca waayo oo caano la siinaayo marka duruufkan isaga eh, ilmaha aniga waxay meesha loo keenay waa kolba waa lagu xaquuqaan umaan iyadan baa liyaana dhaaf ilmahan baa liyaana masaa darabtay usoo carartay aniga waxaan farin u diri lahaa gabdhaha marka ugu hore waxaan waa shaydaan ha isbaadbaadeen haddii ilmaha ay dhalaan ilmaha ha la koriyo cayrka oo yaa duurka lagu tuurin dadku waa dad bili-aadan waaye kaafiye khaliif qorane wuxuu i dhahay ilmanyan oo meel yaallaa kana jiifku soo waca jiifka markuu soo wacay anuu idhahay kac soo qaad cunuga anaa soo qaad haddana gurigaygu jooga anaa hayaa marka markaad u tagtay maxaad u tagtay meel sideed oo Intee qorax baan ugu tegey wax ay u dhigtay hataa mala labadaaba hal buu qabay labadaa ishag baambaas iyo iyo fanaanad basuu qabay marka haddaan islaamnimaa usoo qaaday ilaahay baan ka cabsanaynaa nama horyaalayo ilma yano nafta ku jirta muuna horyaali karaa ee todoba beri mu cunuga dhalay xudunta ka way qoyantad wilixyan maxayaan maalyan bay ka qoyantimaar ay todoba beri camal u dhalay maxaad dareed markaad cunug maxaan dareemay walbahaar aad u weyn si kalaa noqday islaam baan eh walahi waa u naxe miskiinkaayana meesha la dhigay baan u naxoon saas islaamnimaa u soo qaadaanay ilaahay subxaana watacaala inu ajir ilaahay iga siiyo baan u soo qaaday jiif marka hore bal maxaa maxaa dhacay sidee akhbaarta ku heshay kadib maxaa tilaabo qaadeen akhbaarta waxaan ku helay anigoo xaafaddii joogaa lala soo hadlay waxaa la soo hadlay dadweynaha dad ka mid ah magaalada dhexdeeda waxay ii sheegeen cuni oo dhallaan oo wiil ah ayay ku arkeen meel yaallo sidii baan bacli islaanteeda oo la hadloo yidhi kac soo qaad sidaa darteed baa markaa ani sheekada aan maqlay riboortkii waan gudbiyey waxaan u sheegay qolada children department boolistana waan la socodsiiyey een- een- een ngawna waan la hadlay ee, national ee, forumna waan ku diray alxamdulilah rabbilcaalamiin hadda cuniga xafadeedu joogaa ilmo yaroo saqiira waaye Een, hadda gurigeygu jooga alxamdulilah rabbil wixii hadda ka dambana waxaan isku dayrabaa insha allahu tacaala ripoortka waan gudbiyey boolistan waan siiyey o c s waan la socodsiiyey chilan department waan u sheegay ma ma- ma la arkay eh, islaantii ama hooyadii cunugan meesha dhigtay maya lama arkin cuniga isagoo meel yaalla aniga noo soo sheega wuxuuna cunigan wuxuu xirnaa baambaas Een, ilmo yar oo saqiira markaas laanta ayada waa guriga xafadda igu keentay dadkii ilmaha wiilka u imaaday baad ku jirtay bal maxaad dareentay markaa aragtay la dhahay cunug baa meel la dhigay ilaa haddana maxaa idiin muuqda wallaahi aad iyo aad baan u xumaade anigana hataa waan la qabsaday inaan qaato aan kori waan la qabsaday gabadhaa way ii diiday anigaa korsan bay ii tiri aad iyo aad baan ooga xumaan aad iyo aad baan ooga qayroonay arrintaasna arrin wanaagsan ma aho tii dhashana ilaahay waxaan ooga baryana inuu ilaahay soo qab baa ilaahay ka baryana laakiin annagoo dumar aad baan ooga xumaanay cunuga aad baan ooga qayroonay maxaa sababay kula tay in hooyo cunugeeda bannaanka oga tagto wallaahi hadda ma garanaya inay gabar yartoo hada ami lagu arkaa ay istiro oo ay cabsato oo tiri wacal waay ay dhihin oo iyadoo loogeen intay dhashay ay qarisa mase istaal intay ku dhashay ay la soo dhuumato way dhici kartaa ana shukur xasan axmed baa leedhahaa cunugaa yar oo meesha aan ugu tagnay waan ka xumaane sida jimsi ahaan ama ma aragtaa ee dhiiga islaamnimada waan ooga xumaane marka gabdhahan waxaan ugu baaqaynaa inay ma aragtaa waxaan ayna ku dhaqan haddii ay ku dhaqaaqaan shaydaan uu ka qaalib noqdane inay ilmaha iska korsadaan oo waalidka dhalay gabdhaha waalidka dhalay waa waxay ku fiijinaan ilmaha waalidkana uu sidan uu doorsado oo ilmihiisa dhibka ku imaada shaydaan baa ka qaalib noqda abuurkan ilaahay baa iska leh uu ilmihiisa haasta u gashadaa uu la qaato maxaan ku qasbaan umalayn koleyba dadka dhalaa gabadha soo fiijiye meel ay wax ku haysatana adig dafka ku dhala adigu soo fidhiya adigana waxaad haysata aan jirin oo ilmo aad ama gabarba aad tahay meel ad wax ku haysata ma laho sidaa ku turun bay tiraan u mareen Sacan ba- arrin wanaagsan maaha dadka ilmaha dhalana waxaan k- hadduu dhibkan uu ku imaadinaya gabdhihii ilmihiisa waxay u keenaan uu korsado saa u aragto oo duma- da- dadka dhadhaabad ka mid hawsha saa u aragtaan wallaahi bila arrintan waa arrin la yaab leh saa-idaan ooga xumahay gabadhan cunuga soo tuurtay waa arrin mucjiso leh waa arrin murugo leh maanta arrintan ayada magaalada ayna dhex taal horta marka hore khadiijo cali aadan baa laydhaahani waxaan aad iyo aad u dareensanahay ilmahan kolley qofki dhalay nina kama jeclo ilmaha hilib qof hilibkiisa tuura mala meel ay ku hayso unbay garan waysa say hadda ani ahaantay ilad haddana waxaan ku baraarujin gabdhaha hadda waalidkood ku fiijiye hadda ayaga dhahan mid lagu arkay la soo careen inay iska korsaan hadday korin waayaan ay ehelada la soo hoosgalaan arrintaasaana haysataa hadda shaydaan baa naga qaalim noqda waxaan rabnaa inay ilmahan hadde meel la igu ilmahayga la ila xanaanee